بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله maantay oo ay taariikhdu tahay siddeed iyo labaatanka bisha janawari laba kun labaatan iyo kow waxaan halkan doonayaa inaan mahad ballaaran uga jeediyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo runtii qalinka ku duugay matalaaddii gobolka banaadir oo in muddo ah bulsho weynta banaadir ay ka sugayeen waxaan leeyahay waan kaaga mahad celinaynaa haddii aanu nahay bulshada banaadir anigoo ku hadlaya magaca bulshada gobolka banaadir runtii matalaadda gobolka banaadir oo ah saddex iyo toban kursi oo aqalka sare ah waxaa ansixiyey golaha shacabka federaalka soomaaliya kadib markii madaxweynuhu uu codsi u jeediyey labada gole ee golaha shacabka iyo aqalka sanadka runtii wuu ku dhiiraday baarlamaanku inuu baarlamaanka golaha shacabka uu ku dhiiraday inuu si aqlabiyad ah ku ansixiyo matalaadda gobolka banaadir ee ah saddex iyo tobanka kursi isagoo tixgelinaya codsigii madaxweynaha jamhuuriyadda halkaas waxaa bannaanbaxyo taageero ah mahadcelina ka soo jeediyey bulsho weynta gobolka banaadir oo runtii marna u mahad celiyey madaxweynaha codsigii oo u jeediyey golayaasha baarlamaanka marka kalena u mahad celiyey golaha shacabka markii ay ansixiyeen maantay waa maalintii kama dambaysta ahayd ee madaxweynuhu uu qalin qalinka ku duugay matalaadda gobolka banaadir ee aqalka sare arrintan waa arrin taariikhi ah waa arrin sharaf u ah reer banaadir sharaf u ah madaxweynaha jamhuuriyadda maantay ayaa la ogaan doonaa cidda mucaaradda oo ka hor timaada oo runtii ah cadowga reer banaadir iyo saaxiibka u heliya reer banaadir oo dareemayay in xaqoodii uu ka maqan yahay waa maalintii kala baxa waan soo dhowaynaynaa waana muujin doonaa haddii aan nahay reer banaadir sida aan u taageersan nahay ama aan ugu mahad celinayno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu